بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب الصفوف وباب كتبناه kitaabu asalaa sufuufta la safanayo oo waxa weeye jamaaco markii loo tukanayo lagu tukanayo jamaacadii ay safanayaan qaabka loo safayo iyo sida loogu dadaalayo ayuu baabkaani ka sheekeynaya alxadiid athaamin wasituun can anas ibni malikin radia allahu canhu qaala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam sawuu sufuufakum sawuu sima sufuufakum sufuuftiina sima fa ina taswiyata asafi min tamaami asalaa safafkiina sima safka oo la simo fa ina taswiyata asafi safka oo la simo oo la toosiyo waa min tamaami asalaa salaadii ayuu dhammaystir u yahay xadiidkan waxuuna barayaa nabiga calayhi salaatu wassalaam in safka aada iyo aada loogu dadaalo waana amar nabigu uu amray sawuu sufuufakum waalamru yadullu cala alwujuub waajibnimo ayuu amarku keenaa in marka lagu dadaalo ayaa la rabaa safka in la safo axaad nabiguna calayhi salaatu wasalaam sida inoo imaan doonta aada buu u adkeeyey oo waciid iyo tashdiid baa ku soo arooray safka haddii la qalloociyo oo waxa weeye aan aada iyo aada loogu dadaalin maxaa laga qaadanayaa marka xadiidka kow waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay tacdiilu sufuuf safafka oo la toosiyo inuu nebigu ina amray oo aada iyo aada in loogu dadaalo loo baahan yahay ayaanu ka qaadanaynaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa taswiyatu sufuuf inay tahay min tamaami asalaa salaadii inay dhammaystir u tahay ajarkeedii iyo wanaaggeedii ayay dhammaystir u tahay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa midda saddexaad karaahiyatu icwijaaji saf safka in la qalloociyo inay karaahiyo tahay oo waxa weeye ayna wanaagsanayn oo waxa weeye loo baahan yahay in safkii la toosiyo leannahu mar haddii ay salaadii dhammaystirayso safkii oo la toosiya waxaa loo baahan yahay markaa in laga dheeraado in safkii uu qaloocsamo waxaa faa'iide ah xigmadda ku jirta imaamu muslim raximah allahu tacaala waxa uu warinayaa xadiid uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu la hadlay oo uu yihi xadiidkii jaabir nebigu wuxuu yidhi alaa tasufuuna miyaydan safanaynin kamaa tasifu almalaa'ikatu sida malaa'igtu ay u safaftaan cinda rabbihim rabbigood malaa'igtu sida ay allah agti u saftaan maad u safataanoo u toosisaan safka qulnaa waxaan idhi yaa rasuulallah kayfa tasifu almalaa'ika malaa'igtu seebay u safataa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam yasufuuna waxay saftaan waxa weeye asufuuf alawal bay dhammaystiraan horta oo safaan oo toosiyaan ka bacdi markaa wayatalaasawna fi safi way isku dhejiyaan safkoo qofba qofka kale ayuu isku dhejiyaa saa daraaddeed baa ku soo aroortay alkacab bilkacab waalkatif bilkatif yastawi saf waxaa la rabaa labada canqow in la isku dhejiyo labada qof qof walba labada qof oo dhinacyada kaa xiga midig iyo bidix inaad canqawyadaada iyo canqawgooda isku dheganaadaan garabkaaga iyo garabkiisuna ay isku dheganaadaan oo siman yihiin taas weeye qaabka loo baahan yahay alxadiidu ataasic wasituun xadiidka lixdan iyo sagaal can nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma nucmaan iyo aabihii labadii oo laba saxaabi qaala waxa uu yidhi ilaah ka raalli noqda labadoodade samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waalih wasalam yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay oo odhanaya latasawunna sufuufakum waa dhaar weeye laamulqasam baa la yidhahdaa laamka latasawunna waad simaysaan oo simaysaan oo toosinaysaan oo toosinaysaan sufuufakum sufuuftiinna waad toosinaysaan oo waad amarkaa waad fulinaysaan haddaad fulin weydaan ciqaabtaana idinku dhacaysa ciqaabtan ayaa idinku dhacaysaa oo waxa weeye safkii oo la qalloociyo waciidkan iyo cuquubadan ayaa ka dhalanaysaa marka latasawunna sufuufakum safafkiina waa simaysaan ow layukhaalifanna allahu ilaahay wuxuu isdaba marinayaa bayna wujuuhikum wujuuhdiinna ayaa isdaba maraya oo iskhilaafaya macnaha way iskhilaafayaan oo macnaha cadaawad iyo baqdaa iyo dhibaato yaa dhexdiina dhacaysa oo waxa weeye ummadda islaamka maanta waxaad aragteen oo tafaruqa iyo iskhilaafka iyo dhibaatada keenay waxa weeye waa sunnaha oo la fududaystay sunnaha haddii la fududaysto oo aan lagu dadaalin sunnaha oo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye laga soo qaado waxaan macno lahayn oo dadku ay fududaystaan waxaa dhacaysa markaas in waxa weeye ciqaab ay timaado leanna waxaa la khilaafayaa amarkii nebiga calayhi salaatu wassalaam falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaaban ali waa laynooga digay inaynu nebiga amarkiisa khilaafno cadaab iyo waxa weeye dhibaato ayaa lagala kulma marka nebigu wuxuu leeyahay latasawunna sufuufakum sufuuftiina waad simaysaan waa dhaare aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum wejiyadiinna ayaa ilaahay isdaba marinaya haddiidan safafka simin walimuslim imaamu muslim waxa weriyey kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam yusawi sufuufana nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu simi jiray sufuufteenna isagaaba simi jirayba isagaa imaam ahaa markaasuu safafka toosin jiray oo saa u dhex mari jiray oo saf walba qof walba xagga u durug xagga u durug wuu simi jiray saxaabigu waxa uu yidhi xataa kaannamaa xataba xataa kaan kaannamaa yusawi inuu simayabaad moodaa waxa weeye biha alqidaax ha kaannamaa yusawi ha kaannamaa yusawi biha alqidaax qidaax waa sihaamka wey qidaax waa sihaamka wey gamuunka waa baalkan waxa weeye dagaalka lagu gelayey marka la diyaarinayo xabadba xabadda kalaa la dhinac dhigaa waa la simaa saasaa loo simaa marka sida ay gamuunkaasi iyo sihaamkaasi ay u siman yihiin oo isku la-eg yihiin oo dhinac isugu hayaan saasoo kale ayuu noo simi jiray oo toosin jiray waay waxa uu yidhi marka nabiga waxa uu yidhi saxaabigu macnaha sidaasuu ugu simeeyey oo saa ugu toosinayay muddo badan markuu ku waday waa in marka dadkii barteen oo ay fahmeen waxa uu yidhi xataa ra'aa ilaa uu arkay an qad caqilnaa inaanu fahanay oo an qad calimnaa inaanu baranay ha qad caqilnaa inaan fahanay oo waxa weye aan si fiican u fahanay qad caqilnaa canhu inaanu fahanay markuu u maleeyey oo israalayna way barteen safafkii uma kharaja yowma yowman maalin buu soo baxay oo inuu natujiyo u soo baxay faqaama wuu istaagay ey meeshii imaamnimadu istaagay oo wuu hormaray xataa kaada ilaa uu ku dhawaaday kaada waa ku dhawaaday wey caalulmuqaarabaan macnaha markuu ku dhawaaday oo allahu akbar odhan lahaa xataa kaada ilaa uu ku sigtay an yukabira ilaa uu takbiirsado allahu akbar uu odhan lahaa ayuu fara'a wuxuu arkay rajulan nin buu arkay baadiyan ay soo baxsantaha soo baxsan yahay sadruhu xabadkiisa macnaha xoogaha wuxuu arkay nin safkii ka soo horeeya oo xabadkiisu soo baxsan yahay fa qaala waxa uu yidhi nebigu isagoo cadhooday cibaadallah addoommadii ilaahayow latasawunna sufuufakum sufuuftiina waad simaysaan oo waad simaysaan aw layukhaalifanna allahu bayna wujuuhikum wujuuhdiinna ayaa ilaahay isdaba marinayaa haddii kale oo waxa weye aad safka simi weydaan ciqaabtaasaa idinku dhacaysa oo waxa weeye wujuuhdeenii ayaa iskhilaafaysa haddaba waad ogtihiin in badan aayadaha qur-aanka iyo axaadiistuba waxaynu ognahay in laynooga digay inaynu iskhilaafno in wejiyadeenna aynu iska babacno oo dhibaata ina dhex marto asbaabta marka keenaysa inay dadka muslimiintaa iskhilaafaan oy kala tagaan oo waxa weeye aynan xiriir iyo wanaag iyo waxba yeelan oy aad u kala dheeraadaan waxaa ka mid a sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam oo laga tago sunnaha nebiga haddii laga tago oo la fududaysto dhibaatadaasaa dhacaysa oo waxa weeye nebigu inooga dhigay calayhi salaatu wassalaam xadiidka waxaanu ka faa'ideynaa daahiru alxadiid daahirka xadiidku wuxuu ku tusayaa waajib inay tahay tacdiilu sufuuf safka oo la simo inay waajib tahay wa taxriimu tacwiijiha iyo in la qalloociyaa inay xaaraam tahay sababtu waxa weeye cuquuba ka dhalanaysa haddii shayga uu cuquuba ka dhalatana waa xaaraam wey oo xataa culimmadu waxay yidhaahdaan waxyaalaha kabaa'irta lagu garto waxaa ka mid a shayga waciid inuu ku soo arooro calaamadaha kabaa'irta lagu garto ayay ka mid tahay marka maadaama waciid arrintaa ku soo arooray inay tahay dembi weyn ayaa halkaa laga garanayaa amarkii nebigana waa la khilaafay haddii aan la toosin arrin khatara weeye marka waxaynu kaloo ka faa'iideynaa shiddatu ihtimaamihi sala allahu alayh waalih wasalam iqaamati asufuuf nebiga calayhi salaatu wassalaam suu ugu dadaalayey inuu sufuufta toosiyo leanna isagaa gacantiisa wanaagga badan ku simayey oo ku toosinayey ee sida hadda aimada qaar sameeyaan istahu intay yidhaahdaan allahu akbar iska sii xiranayaan ma ahayn waa in la sugo imaamka waxaa laga rabaa inuu sugo ilaa dadku ay waxa weeye safka si fiican u safaan oo la toosiyo oo la dhammaystiro lama raba inuu xirto leanna waxa weeye haddii kale khalal baa dhacaya waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qadabka wuu carooday nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye qofkii khaladka galay macnaha arrintaa carada keentay waxay keenaysaa marka in laga dheeraado oo waxa weeye wixii carada nebiga keenay waa arrin aada iyo aada khatar u ah ha la iska ilaaliya marka waxaynu kaloo ka faa'ideynaa fiihi jawaazu kalaam alimaam imaamku inuu hadli karo fima bayna aliqaamati waasala waxa weye bayna aladaan bayna aliqaamati waasala macnaha salaada marka la aqimo dadka qaar baa waxay moodaan mar haddii salaada la aqimo hadalkii inuu xaaraam noqday maya ilaa allahu akbar la yidhaahdo waa la hadli karaa oo waxa weye wixii maslaxadda salaada hadda istawu istoosiya xagga u leexda waa hadal wey marka wax dhibaataa ma leh wixii salaada la xiriira waa lagu hadli karaa oo waxa weye wax dhibaataa ma yeelanayso alxadiid asabcuun xadiidka toddobaatanaad can anas ibni malik radia allahu canhu qaal waxa uu yihi anas ibni malik oo inoo warinayaa ana jaddatahu ayeydiis ayeydiis mulayka ana jaddatahu mulayka ayaa dacatu waxay u yeertay dacat waxay u yeertay rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay gurigeeda ugu yeert lidacaamin cunto sanaacatu ay u samaysay ayay ugu yeertay anas iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa guriga yimid cuntadii bay cuneen fa akala minhu ay min adacaam nebigu cuntadiibuu wax ka cunay uma qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam quumuu istaaga fausallii lakum aan idii tukade oo ida tujiyo ila tukado waxa weeye istaaga fausalliya lakum aan idii tukaday istaaga oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabaa inuu baro hadhowna barakada nebiga iyo gurigii uu ku tukaday halkaa inuu waxa weeye ducadiisa iyo barako iyo wanaag halkaa laga helo qaala anas waxa uu yidhi khaadimkii nebiga weeye faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin lanaa dirin yara xasiirku waa salliga yarkaa oo dirintaa cawda laga sameeyo ilaa xasiirin lana gogol yaraan soo qaaday oo waxa weeye aanu lahayn qad iswaddat madoobaatay qad iswadda madoobaaday min tuuli maa lubis macnaha muddada dheer oo la haystay awgeed ayay la madoobaatay oo duugowday oo waxa way aada u baaba'day wey fanadaxtuhu waan rusheeyey bimaa-in biyaan ku rusheeyey fanadaxtuhu bimaa-in biyaan ku rusheeyey oo waxa weye ku daadaadiyey oo wuxuu rabaa nebigu markuu ku sujuudo qalaylkeeda inayna wejiga ka qaban biyuu ku rusheeyey dhulka waa kulaylu ah faqaama calayhi nebiga ayaa ku istaagay rasuulu llahi sal sl faqaama calayhi rasuulu llahi sal l slam rasuulka ilaahay ayaa markaas salligii yaraa ku tukaday oo ku istaagay waxaan samaynay buu yidhi marka wasafaftu ana walyatiim ha aniga iyo wiilkii yaraayo agoonka aniga iyo agoon yaroo guriga joogay ayaa waxaan safannay waraa'ahu nebiga gadaalkiisa leannahu nebigu imaam buu u noqonaya labadan wiilna waxay noqonayaan safkii dambe oo waxa weeye marka jamaacay noqdeen markaa qaala waxau yidhi walcajuuzu ey qoftii ayeeyadahay cajuuzu macnaha cay ma aha soomaalidu waxay moodaan cajuuza inay cay tahay ee waxaa laga wadaa cajuuzo islaantii iyo qofkii waayeelka ahaa ayaa laga wadaa ama ayeeyadii iyo kale la yiri waayo marka wax dhibaataa ma aha cayna ma aha oo dadka soomaalida qaar baa isku caaya cajuuzo yaha naga tagi wax macnala ma aha waxau yidhi marka walcajuuzu waraa'ana islaantii ayeeye ahaydna gadaalkayaga ayay istaagtay fasallaa rasuul fasallaa lanaa rakcatayni laba ragcadood buuna tujiyey waa sunno wey laba ragcadood oo sunno ah ayuuna tujiyey huma insarafa salaadii buu markaa ka baxay oo waxa weeye wuu dhameeyey halkaa marka waxaa inooga cad nebiga calayhi salaatu wassalaam laba ragcadood oo sunna unbuu tujiyey oo ugu talagalay barakada ducadiisa iyo salaadiisa iyo inay guriga iyo reerka iyo waxo dhan ay gaarto saasuu ugu talagalay marka nebiga anas ayeydiis ayaa waxa weeye arrintan gurigeedii ay ka dhacday oo waxa weeye maaragtay anasna inoo caddaynayaa oo khaadimka ahaa walimuslim imaamu muslim waxa uu wariyey anna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam anas inuu yidhi sallaa bihi ay anas wa biummihi iyo hooyadii ayuu tujiyey oo waxa weye nebigu tujiyey ow khaalatihi ama habaryartiis marka inta rwaa waa shaki wey ta marka anas ibni maalig ma ayeydiisay ahayd qoftaani ee xadiidka horaa inoo sheegay imaam muslim gaar wuxuu u wariyey isaga iyo hooyada inuu tujiyey mise habaryartiis qaala waxa uu yidhi anas marka fa aqaamanii aniga wuxuu nebigu istaajiyey can yamiinihi midigtiisa wa aqaama almar'ata qofkii dumarkaydna waxa wuxuu istaajiyey khalfanaa gadaalkayaga haddaba qaala almusanif waxa uu yidhi musanifku waxa uu yidhi alyatiim xadiidka lagu sheegay waxa weeye ninka la yidhaahdo dumayra ninka la yidhaahdo wuxuu yidhi waa awowgii ninka dhalay awowgu u yahay ninka la ohan jiray waxa weeye xusayn ibni cabdillaahi ibni waxa weeye dumayra marka waa ninkaasaa loo jeedaa buu yidhi agoonka laakiin riwaayadu ma caddaynin agoonkaan loo jeedo uu yidhi anaa walyatiimu ma caddayn riwaayadu laakiin sheikhu waxa uu leeyahay ninkaas weeye ninka agoonka ahaa oo markaa meesha joogay kabacdina markaas waxa weye dee nin weyn oo noqday oo carruura sii dhalo awoo noqday xadiidkan meesha sababta loo keena waxay tahay baabkan haddii dadku ay yihiin jamaaco imaamkii horay buu istaagay rag iyo dumar baa la isugu jira imaamkii horay buu tegaya dumarkiina raggiina safka imaamkay ku xigaan sida caadigaa macruufkaa dumarkiina gadaal bay tegayaan wahow dumarku keligeed ba ha ahaata hal qof ba ha ahaatee sida islaantaas oo kale marka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo anas iyo wiilku waa saddex nin wa nebigii imaam buu noqday laba nin bay iyagii noqdeen saf bay galeen oo saf dhan bay noqdeen markay saf galeen islaantiina keligeed bay noqotay markaasay safkii dambe keligeed ku tukatay waa jaa-is arrintaasi waa wax bannaan wa wuxuu kaloo inoo caddaynayaa riwaayadda imaamu muslim ay caddaynaysaa anas ibnu malik radiallahu canhu isaga iyo hooyadii nebigu markuu tujiyey isaga midigtuu istaajiyey hooyadiina gadaal bay istaagtay sababtu waxa weeye haddii raggii laba noqdaan oo waxa weye ana saddex gaarin imaamka iyo ninka kale oo la tukanaya dhinaciisuu istaagayaayo midigtuu ka istaagayaa sida xadiidka cabdullahi ibni cabbaas oo soo socdana caddayn doon amaa dumarku iyagu mar walba waa gadaal xataa nin iyo naag keligood hadday wada tukanayaan lacagta gadaal bay istaagaysaa oo ninkiina horay buu tegayaa sida ninka iyo xaaskiisao kale markay wada tukanayaan saasoo kale ayay u tukanayaan maxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay oo waxa weeye safka la safanayo oo waxa weeye maaragtay haba yaraato oo waxa weye dadkii wax yar baa ha noqdeen maya marka ugu horreysa waxaynu ka qaadanaynaa in martigelintu ay wax wanaagsan tahay walow ha noqoto markaas wax yarba oo cunto la isugu yeeray iyo wax la mid a in la ajiibana inay wanaagsan tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sida afdalkaa waxa weeye mawqifka uu istaagayo ma'muumiintu waxa weeye waa gadaal haddii ay hal nin noqdo waxa weeye qofkiina imaamka dhinaciisu istaagay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay bannaan tahay gabadhu inay la safanaysa ragga oo gadaal ka istaagayso walow keligeed ba ha ahaatee keligeedba ha ahaatee gadaal buu ka istaagaysa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa salaada sunnaha ah in marmarka qaarkood la isku xiran karo oo waxa weeye laakiin sida caadigaa oo badan sunnaha la iskuma xirto laakiin marmar way dhici kartaa sida saan oo kale wax dhibaataa male waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay waxa weeye bannaan tahay waxa weeye maaragtay salaad la tukado litacliim iyadoo markaa la rabo dadki in la baro leannao nebiga calayhi salaatu wassalaam tacliim buu arrintan u barayey iyo barakaysi inay barakaystaan labadaba waxaynu kaloo ka qaadanaynaa tawaaduca nebiga calayhi salaatu wassalaam leanna islaantaa markay ugu yeertay cunto yaro ay samaystay wuu ajiibay oo wuu tegey oo haddana maaragtay salli yara oo aad u duugoobay baa loo dhigay ku dul tukaday waxaasoo dhan tawaaduca nebigay kutusayaan iyo waxa weeye inuusan kibir shaqo ku lahayn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii qof kuu yeero oo saas oo kale ku marti qaado in la ajiibo ayna wax dhibaato aan lahayn ay tahay wax wanaagsan oo qofka muslimkaa qofka kale inuu saas oo kale u ajiibo ay wanaagsan tahay alxadiid alxaadi wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo kow wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdullahi ibni cabbaas qaala waxa uu yidhi bittu waxa aan ku baryey cinda khaalatii habaryartay agteeda maymuuna maymuuna bint alxaaris oo nebigu qabay calayhi salaatu wassalaam cabdullahi ibni cabbaasna habaryartiis weeye xadiidkan guriga nebiga calayhi salaatu wassalaam oo maymuuna ayuu habeenkaa cabdullahi ibni cabbaas la seexday cabbaas baa soo diray oo wuxuu yidhi baa la yidhi orod iisoo fiiri nebiga salaatuleilka si u tukado iisoo xifdiyo iisoo ogow oo la seexa habaryartaa caaw marka gurigii nebiga calayhi salaatu salaam oo habaryartiisoo maymuuna ayuu cabdullahi ibni cabbaas la seexday hal qol baa la wada deganaa qolkii ula seexday wiil yarna wuu ahaa fa qaama annabiyu sala allahu alayh wali wasalam cabdullahi ibni cabbaas baa marka inoo werinaya wuxuu yidhi bittu waxaan ku bariyey oon seexday cinda khaaratii habaryartay agteeda maymuuna gurigeedii fa qaama annabiyu sala allahu alay slam habeenkii maymuuna uu nebigu la joogayey oo kaltankeeda ahaa annabiyu sala allah alay slam nebiga istaagay yusallii inuu tukado u istaagay min alleyli salaatuleylki inuu tukado fa qumtu waan istaagay aniguna can yasaarihi marka xadiidku waa dheeraayo nebigu waa weesaystay weesada unba ka sheekeeyey ana intii oo kalean sameeyey buu yidhi siduu sameeyaan sameeyey fa qumtu waan istaagay can yasaarihi bidixdiisaan ka istaagay fa akhada waxa uu qabtay nebigu bira'si madaxayga fa aqaamanii waxa uu istaajiyey can yamiinihi midigtiisa gadaal buu intuu madaxa saa u qabtoo soo wareejiyey oo dhabarkiisa ka soo wareejiyey ayuu midigta istaajiyey oo waxa weeye markaa salaadii saa u wada tukaday nebiguna salaadiibuu ku jiraa oo waa xirtay gadaal buu keenay wuu soo wareejiyey xadiidku marka waxau ina barayaa oo baabkan loo keenay haddii ay raggii mar yihiin laba qof keliya in laga istaagaya dhinaca midigta ah ee aan dhinaca bidixda imaamka laga istaagaynin marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka oo aynu ka faa'iidaynaa awalan sixatu wuquuf alma'muum can yasaari alimaami maca khuluwi yamiinih inay horta marka ugu horraysa haddii uu xataa istaago bidixdii uu istaagay salaadiina wuu xirtay salaadiisii baatil ma noqon mana burin nebiguna ma dhihin salaadaadi waa burtay marka hadduu khaldamay qofkii salaadiisi waa saxiix laakiin waa la saxayaa xagga midigta ayaa la geynay waxaynu ka qaadanaynaa marka afdalku inay tahay imaamku inuu ma'muumku inuu istaago midigta inuu ka istaago ee uuna bidixda istaagin qofkii aan garanayna in la baro ayaa laga qaadanay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii saasoo kale tacliimkaasoo kale camalkaa yarkaa oo salaada lagu islaaxinayo inuuna waxba burinaynin sida xadiidta horeba aynu usoo tilmaanay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyata salaati leyl salaada leylka mashruuc inay tahay oo mustaxabo tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in la isku xiran karo salaatuleylka oo la wada tukan karo oo ayna wax dhibaataa lahayn calaa kulli xaal marka baabkaas waxa weeye taswiyatu sufuuf wanaaggaas oo dhan buu leeyahay in la barto aada loogu dadaalo ayaana wanaagsan baabka ku xigana waxa weeye waa baabu limaama imaamka iyo axkaamtiisa wey waana baabka koob iyo toban waad ogtihiin jamaacada islaamka waxaa loo waxay leedahay imaam bay leedahay masaajid walba waxau leeyahay imaam raatib ah marka markii ay tahay imaamnimadii yaa xaq u leh waxaa imaamka noqonaya waxa weeye qofka ninka suldaanka oo madaxda horta ayaa iska leh oo booska nebiga calayhi salaatu wasalaam taagan haddii markaas isagu uu magacaabo cid kale hadduu meeshii joogo wa hadduuna meeshii jooginna markaa waxa weeye aqra'hum likitaab illah ayaa imaamka laga dhigaya haddii marka masaajidkii uu imaam leeyahay iyo mu-adin iyo raatibaca iyagaa loo daynayaa ama haddii markaa dadkii meel isugu yimaadeen oo jamaaca yihiin aynan jirinna imaam joogtaa kii markaa qiraa'ada ugu badiya ama diinta ugu badiya ayaa tujinaya qaabka marka loogu safanayo oo lood loogu dayanayo ayuu baabkaana inoo caddaynayo alxadiidu athani wasabcuun can abi hurayrata radi allahu canhu waa xadiidka toddobaatan iyo labo can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaal nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam amaa yakshaa miyuunan ka cabsanaynin amaa yakshaa miyuunan ka cabsanaynin alladii kii yarfacu karu soo qaadaya ra'sahu madaxiisa qabla alimaami imaamku intuuna soo qaadin waa rukuucda marka laga soo kacayo iyo sujuudda marka laga soo kacayo waa la wada rukuucsan yahay qof baad arkaysaa imaamkii oo aan rukuucdii ka soo kicin madaxii kor u soo qaadaya marka miyuunan ka cabsanaynin kan madaxiisa kor u soo qaadaya imaamku intuuna soo qaadin miyuunan ka cabsanaynin an yuxawil allahu alla inuu u bedelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin inuu u bedelo alla miyuunan ka cabsanaynin an yuxawala inuu u bedelo allah subxaanahu wa tacaala inuu u bedelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin madax dameer in laga dhigo miyuunan ka cabsanaynin oo macnaha la naskiyo oo qofkii markuu madaxii kor uga soo qaado imaamkii ka soo hormaray miyuunan ka cabsanaynin madaxiisiiba madax dameer in laga dhigo aw amase yajcal allahu alla ka dhigo suuratahu suuraddiisoo dhanba isagoo dhanba suurata ximaarin isagii oo dhanba in dameer laga dhigo ilaahay marka waa awoodaa oo waxa weeye in dameer iyo daanyeer iyo doofaarba lagaa dhigo iyo wax kasii liitaba allah subxaanahu watacaala waa awoodaa oo waxa weeye wixii uu doono alle waa kun fa yakun wey marka waa waciid khatara oo shadiida in waxa weeye cuquubo khatara ayaa lagala kulmayaa in imaamka lagala hormaro waxa weeye axkaamta rukni walba waxaa la rabaa imaamka in lagala dambeeyo sida axaadiista soo socota inoo caddaynayso waxaa la rabaa imaamka inamaa jucila alimaamu liyutama bihi in rukni walba lagala dambeeyaa la rabaa oo gadaalkiisa la sameeyo ee in lagala hormaro lama rabo xadiidka marka waxaynu ka faa'iideynaa oo ka qaadanaynaa inay taxriim tahay oo waxa weeye aada iyo aad taxriim u tahay inaad madaxaaga kor usoo qaadid fi sujuudi sujuuda qabla alimaami iyo walrukuuc rukuucdaba sujuudda iyo rukuucda marka la rukuucsan yahay ama la sujuudsan yahay inaad imaamkii oo aan kor uga soo kicin inaad ka soo horkacdid waciidkaa khatartaa ku soo arooray waa taxriim marka aada iyo aada bayna khatar u tahay waxaa la raacinayaa bay yidhahdeen culammadu rukni walba inaadan imaamka kala hormarin oo inamaa jucila alimaamu liyutama bihi inaad ku dhaqantid ood kulli imaamka ka dambaysid ayaa la rabaa marka axaadiid kale oo waciidana waa ku soo aroortay in qofka imaamka kala hormara oo waxa weeye maaragtay ama rukuuc ha noqoto ama waxa weeye sujuud ha noqoto ama wax kale ha noqotee inay waxa weeye arrintaasi arrin khatara tahay aad iyo aad markaa la isaga ilaaliyo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa wujuubu mutaabacati alimaam imaamka in la raaco inay waajib tahay leannahu isagaa hoggaanka ku haya waxaa imaam lagaaga dhigay inaad ku dayatid inaadan marka khilaafin oo xagga iyo xagga uga leexan ayaa la rabaa cuquubadaa khatartaa marka ka ratimaysa inaynu iska ilaalino oo waciidkaa shadiidkaa aada iyo aada looga iskaga ilaaliyo ayaa la rabaa qaabka la iskaga ilaalinayo iyo axaadiidtaa soo socotana way noo caddaynayaan alxadiidu athaalithu wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo saddex wuxuu yidhi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau can inabiy sala allah alay slam qaal nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wassalaam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi inamaa in kale maahe waa adaatu lxasri baa la yidhahdaa inamaa in kale maahe jucila alimaamu waxaa imaamka imaam looga dhigay liyu'tama bihi in lagu daydo falaa takhtalifu ha khilaafinina marka caleyh macnaha imaamkii ha khilaafinina fa idaa kabbara haddii uu allahu akbar yidhaahdo fakabiruu idinkuna allahu akbar dhahaya wa idaa rakaca haddii uu rukuuco farkucuu rukuuca wa idaa qaala haddii uu yidhaahdo samica allahu liman xamida haddii uu yidhaahdo samica allahu liman xamida faquuluu dhahaya allaahuma rabbanaa laka alxamdu ilaahay ow mahadoo dhan adigaa iskale marka waxaa kaloo soo aroortay rabbanaa walaka alxamdu in la yidhaahdo ama la yidhaahdo allaahuma rabbanaa laka alxamdu intaba waa jirtaa marka oo wow lagu daro walaka alxamdu la yidhaahdo samic allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu waa jirtaa iyadana wa idaa sajada haddii uu sujuudo fasjuduu sujuuda fadaa tacqiib baa la yidhahdaa ay kadaba sujuuda gadaalkiisa wa idaa sallaa jaalisan hadduu isagoo fadhiyo tukado fasalluu tukada juluusan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaantiin saad u dhan tihiin xadiidkan xadiidka soo soco kalena waa la mid waynu israacinaynaa waa isku fasiraynaa waa alxadiid alraabic waasabcuun can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi sallaa rasuulu llahi sala allahu alay w slam rasuulka ilaahay baa tukaday fii beytii gurigiis wa huwa isagoo rasuulkuna shaakin xanuunsan ay eed sheeganayo xanuunsanoo faras buu ka dhacay baa la yidhi markaasuu murkacday markaasuu lugti ka istaagi kari waayey guriguu marka ku tukanayey isagoo fadhiya fadhi buuna ku tukanaya murabbaca la yidhaahdo ayuu ku tukanayey oo lugaha inta la isdhaafsado murabbaca loo fadhiisto afargeeska marka isagoo xanuunsanaya ayuu guriga ku tukaday fa sallaa jaalisan isagoo fadhi buu ku tukaday marka rag baa u yimid marka saxaabadii ka mid oo soo booqday wa sallaa waraa'ahu qowmun qiyaaman rag nebiga soo booqday u yimid ayaa markay yimaadeen oo u yimaadeen nebigiio tukanaya ayay salaaddii ku xirteen markaasay intay istaageen ayay safteen oo gadaalkiisa markaasay iyagoo taagan iyagay ku xirteen salaaddii fa ashaara ilayhim wuxuu gacanta ugu ishaaray an ijlisuu fadhiista oo waxawy sidaan u fadhiyo u fadhiista falamma insarafa markuu salaaddii dhameeyey oo waxawey salaaddii ka baxay qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam oo raggii la hadlaya innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi innamaa in kale maahee jucila alimaamu imaamka waxaa imaam looga dhigay liyu'tama bihi in lagu daydo fa idaa rakaca farkacuu haddii uu rukuuco farkucuu ay bacdahu gadaalkiisa rukuuca wa idaa rafaca ra'sahu wa idaa rafaca haddii uu kor uga soo qaado ay ra'sahu farfacuu kor soo qaada idinkuna madaxiina wa idaa qaala haddii uu yidhaahdo samica allahu liman xamida markuu dhaho faquuluu dhahaya rabbanaa laka alxamdu marka wataa riwaayaddii hore allaahumma ayaa la jirtay laakiin riwaayadan rabbanaa laka alxamdu rabbanaa walaka alxamduna waa jirta sheekh albani ayaa ku keenayaa sifat salaati nebiga riwaayadahaas oo dhan wa idaa sallaa jaalisan haddii uu fadhi ku tukado fasalluu juluusan ajmacuun idinka oo dhan fadhi ku tukada xadiidkan marka labadan xadiid macnahoodu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa uu faras buu ka dhacay baa li waxaa gaaray markaa dhaawac baa gaaray dhaawicii gaaray markaa ayuu markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fadhiga ku tukanayey raggaana u yimid waa la tukadeen wuxuu amray markaa oo u ishaaray iyagoo taagan inay fadhiistaan oo waxa weeye ay la tukadaan oo fadhi kula tukadaan liannahu imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo sidaa daraaddeed marka arrintan culummadu waa isku khilaafsan yihiin imaamka haddii uu isagii caajisay oo fadhi ku tukaday ama xanuunsaday ma fadhi baa lagula tukanaya mise waa la istaagaya xadiidkan waxay yidhahdeen culummadu waxaa nasakhay qaarkood xadiidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam ficilkii nebiga waayo fii aakhiri xayaati markuu nebigu dhimanayey salaaddii ugu dambayse ugu tukaday fii maradi mawtihi markuu xanuunsanayey ayuu nebigu nashaad yara helay markaasuu waxa weeye soo baxay oo waxa weeye wuxa uu yimid saxaabadii oo tukanaya ayuu u yimid abubakar baa marka tujinayey oo imaam ahaa nebiga calayhi salatu salaam safafkiibuu soo dhex maray waxa weeye abubakar dhinaciisii bidixda ayuu istaagay oo fadhiistay oo waxa weye wu abubakar wuu nebigu wuu fadhiistay calayhi salaatu wassalaam mar hadduu marka bidixdii abubakar fadhiistay nebigiiba imaam noqday marka abubakarna midigtuu taagay oo ma'muumiintiibuu ka mid noqday imaamnimadii marka waxaa kala wareegay abubakar nebigaa kala wareegay calayhi salaatu wassalaam markuu kala wareegay saxaabadii oo dhanna istaagni bay ku tukadeen nebiguna fadhibuu ku tukaday abubakarna muballiq buu ahaayo allahu akbarta ayuu gaarsiinay kor ugu qaadeeyey saa daraaddeed marka ayaa culummadu waxay idhahdeen xadiidkaasaa dambeeyey fii aakhiri xayaatihi oo salaaddii ugu dambaysay uu nebigu tukaday marka waxa weeye imaamka haddii uu fadhi ku tukado waxaa lagula tukanayaa istaag oo waa la istaagaya ha saas ayay culummadu isku waafajiyeen oo waxba iska hor imaan mayaan axaadiitu waka marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka qowl kalena in la iswaafajiyo u baahan yahay axaadii xadiidkan odhanaya waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabbanaa walaka alxamd arrintaa marka waxaa laga fahmayaa daahirka inuunan ma'muumku samica allahu liman xamida odhanaynin laakiin waxa uu sheikh albani raximah allahu tacaala aada ugu faahfaahiyey sifatu salaati nebiga imaamka markuu soo kacayo inuu odhanayo samica allahu liman xamideh markuu taagni ku sugnaado ayuu imaamku waxa uu odhanayaa rabbanaa walaka alxamdu ama allahuma rabbanaa laka alxamd ma'muumiintuna waa la mido intii oo kale ay kaga dayanayaan markay soo kacayaan waxay leeyihiin samica allahu liman xamidah markii ay istaagni ku sugnaadaanna waxay leeyihiin allahuma rabbanaa laka alxamdu iyo ducooyinkii kaloo ay sii wadayaan saas ayuu isku waafajiyey sheikh albani raximah allahu tacaala oo waxa weeye isma diidayso axaadiitana in la isku fasiro oo la isku jamciyo baa wanaagsan ee in qaar keliya la qaato ma aha saas ayaa sida raajixa saas wey inkastoo culammada dhinaca kale qaar mareen oo waxa weeye culummadu isku khilaafsan yihiin xadiidka marka maxaan ka faa'idaynaa waxaan ka faa'idaynaa waajib inay tahay mutaabacatu limaam imaamka in la raaco inay waajib tahay oo waxa weeye aan lagana hormari karin oo waxa laga hormaraa ayna bannaanay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa labo taxriim inay tahay mukhaalafatu limaam inuu qofku hadduu imaamkii khilaafo he waxaaba dhici kartaba salaadiisi inay baatil noqoto waayo imaamkii uu khilaafayba hadduu ka hormaro ama ka goosto dee khalaas bay noqonaysaa marka waxaynu kaloo ka faa'idaynaa al afdal sida afdalka ah in waxa weeye aada mar walba rukni walba marka uu sameeyo inaadan kalana hormarin aadna ugala dibdhicin ee aad isla markaba ka daba samaysid oo fa'da tacqiib baa la yidhaahdaaye farkucuu fasjuduu macnaha waxaa la rabaa fa'daas oo isla markaa wax yar inaad ka dambaysiisid oo waxa weeye ka dabageysid ayaa la rabaa ee lama rabo inaad wax badanna kala daahdid inaad kala hormartidna lama rabo ha saas weeye sida saxiixa oo loo baahan yahay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidku daliil wuxuu u yahay in imaamka la raacayo walow hadduu xataa fadhi ku tukado fadhi lagula tukanayo laakiin sida aynu sheegnay oo culummadu ay caddeeyeen waxa weeye xadiidkaasi horay buu ahaa marka waxaa dembeeyey axaadiidtaa kale oo waxa weye maaragtay waxaa la raacayaa axaadiidta dambe waxay kaloo culummadu xadiidkan ka qaateen inay waajib tahay oo in a'imada iyo dadka xukaamta oo markaa maamulka gacanta ku haya waa a'imo wa iyaga xataa salaaddii tujinaya dadkii oo waxa weeye hawsha ku haynaya gacanta in iyagana la adeecayo sida adilada kaleba ilaahay uu inoogu amray yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu arasuula wa uli lamri minkum aayado badan wa adiicu allaha warasuula walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum adilo badan baa ina amraysa xadiidkaana adiladaasuu ka mid yahay amarka waxa weeye inoo faa'iideynayso laga qaadanayo waajib inay tahay alxadiid alkhamis wasabcuun can cabdillahi bni yaziid alkhadmiy alansaariy radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi saxaabigaa waxa uu yidhi xaddathanii wuxuu iiga warramay oo ii sheegay albara ibni caazib baa ii sheegay waa albara ayaa ii sheegay waa saxaabi saxaabi ka warinaya ha saxaabi saxaabi ka warinaya weeye cabdullahi ibna yaziid waa saxaabi alansaariy waa saxaabi wa radia allahu canhu waxa uuna leeyahay xaddathani lbara bara baa ii sheegay wa huwa baraana hayru kaduubin mid beenlow aan ahay weeye oo macnaha waa mid run sheego ahoo mid been sheegoo been lagu yaqaan ma ahay weye see been loogu aqoonayaa saxaabi jaliila bu ahaa beenlowna ma ahay marka wuxuu leeyahay beennowna ma ahayn oo saxaabi hiqa ah oo warkiisa lagu kalsoon yahay saxaabada kulligood waa hiqo weeye waxa weeye saas ayuu ka wada qaala waxa uu yidhi wuxuu ii sheegay bara kaana rajulun ha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulkii ilaahay waxau ahaa idaa qaala haddii uu yidhaahdo samica allahu liman xamida haddii uu yidhaahdo markuu nebigu kor madaxa usoo qaado oo yidhaahdo samica allahu liman xamida waxa uu yidhi hadduu nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam samica allahu liman xamida lam lam yaxnu axadu mina dahrahu xataa yaqaca annabiyu sala allahu alayh waalih wasalam saajida macnaha haddaanu ictidaalkii u taagannahay oo samica allahu liman xamida intuu nebigu yidhi rukuucdii aan ka soo kacnay oo taagannahay nin annaga naga mid ah dhabarkiisa ma soo qalloocin jirin inxinaaga waa markaad soo foorarsid dhabarkiisa ma soo foorarin jirin oo ma soo qalloocin jirin ilaa uu nebigu uu sujuudo oo aanu sujuudda ku hubsanno ujeeda ilaa aanu nebigu ku hubsanno uma ka bacdi markii uu sujuudo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa naqacu waanu dhici jirnay sujuudan sujuud baanu la dhici jirnay bacdahu gadaalkii marka u fiirso balaa waxa uu leeyahay nebigu hadduu ictidaal u taagan yahay oo samica allahu liman xamida intuu yidhahdo annaguna aan soo kacno rabbanaa walaka alxamdu aan dhaano istaagno kabacdi uu sujuuddii aado allahu akbar yidhaahdo sujuudda aado lam ya lam yaxan lam yaxan macnaha ma soo qalloocin jirin inxinaagay ka timi ma soo qalloocin jirin axadun mid annaga naga mida oo midna annaga naga mida dahraw dhabarkiisa ma soo laari jirin xataa yaqaca annabiyu sala allahu alayh wali wasalam saajida ilaa nebigu uu sujuud u hoobto humma ka bacdi markaa ayaanu naqacu waanu dhici jirnay sujuudan bacdahu gadaalkiisa ayaanu sujuudi jirnay xadiidkaana wuxuu inoo caddaynayaa sida ay saxaabadu sujuudda iyo rukuucda iyo kulli ay uga dembeeyeen waxa weeye maaragtay nebiga calayhi salaatu wassalaam oo ayna marnaba kala hormari jirin waxaanu ka faa'idaynaa marka xadiidka sifatu mutaabacati asaxaaba say saxaabadu lirasuuli sala la sl rasuulka u raacayeen fi salaati wa annahum iyagu laa yataqadamuuna kama aynan hormari jirin kama aynan hormari jirin ee waxa weeye waa ka dambayn jireen rukni walba markuu nebigu galo oo waxa weeye uu bilaaboo galo ayay ka daba imaan jireen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa laa yanbaqi ma habboona waxa weeye an takuna almutaabacatu haakada macnaha waa khulaaso mutaabacadii waxaa lagaa rabaa inaad arrimahan soo socda ilaalisid horta ha kala hormari aadna ha ugala dambaynin laakiin midda dhexdaa waa inaad wax yarna ka dambaysid oo markaa waxa weeye markii uu isagii sujuudda ku hubsatid waa inaad ka daba sujuudid sida xadiidkuba inoo caddeeyey fi lxadiidi daliilun calaa tuuli ha wuxuu xadiidku daliil u yahay calaa tuuli duma'niina macnaha in duma'niinada lagu sugnaanayo baabu duma'niina ayaa waxa weeyaanu arki doonaa macnaha in lagu sugnaanayo oo duma'niina loo baahan duma'niina waa waa ku sugnaansho wey in lagu xasilo ee aan laga degdegin oo waxa weeye aan degdeg lala imaanin baa la rabaa ee lagu xasilo waayo nebigu allahu akbar ilaa uu ka yidhi ilaa uu sujuuday ilaa uu waxa weeye sujuuddii ku hubsadeen saxaabadu dhabarkooda ma aynan soo toosin ma aynan soo qalloocin waka marka waxaa la rabaa sidaasoo kale sida aqw afcaasha nebiga loogu raacayo ayaa aqwaashana loogu raacayaa oo adkaartiisii iyo ducadii iyo qaabka u tukaday salluu kamaa ra'aytumuuni usallii buu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam sida aniga aada aragteen ano u tukanaya iila tukada oo idinkuna u tukada alxadiid asaabic wasituun asaabic wasabcuun xadiidka ama asaadis wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo lix can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal rasuulka ilaahi waxa uu yidhi idaa ammana alimaamu faamminuu fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ika gufira lahu maa taqadama min denbih idaa waqtigii ammana imaamku uu aamiin yidhaahdo ammana alimaamu ay uu dhaho aamiin amman aamiin buu yidhi wey allahuma istajib wey ilaahu ajiib ducadii waayo faata faatixada ayaa duca ah inteeda horena waa ammaan inta dambena waa baryo ilaahay la baryayo ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin marka intaa markii la yidhiyo jidkii toosnaa ilaahay laga baryey ayaa waxaa leeyahay aamiin ilaahayow ajiib oo naga ajiib ha marka idaa ammana alimaamu haddii imaamku uu aamiin dhaho faaminuu ay bacdahu aamiin ka daba dhahaya sababtu maxay tahay fa inahu arrinku waxa uu yahay man ruuxi waafaqa ta'miinuhu ta'miintiisu ay waafaqdo ta'miina almalaa'ika malaa'igta aamiinteeda gufira lahu maa taqaddama min denbi dunuubtiisii hore waa loo dhaafayaa xadiidka kalaa marka fasirayo xadiid kalaa caddeeyayo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa qaala alimaamu aamiin haddii imaamku uu aamiin yidhaahdo qaalat almalaa'ikatu fi samaa'i aamiin malaa'igta samada joogtaa aamiin dhahaysa faman waafaqa ta'miinu ta'miinu lmalaa'ika qofkii ta'miintiisa iyo ta'miinta malaa'igta ay iswaafaqaan gufira lahu ma taqad gafara allahu maa taqadama min denbi wixii dembigiisii hormaray ilaahay waa u dhaafaa axaadiidtaa marka waxay caddaynayaan oo waadix inooga dhigayaan waxa weeye ta'miinta qaar baa waxay aaminsan yihiin sida xanafiyada mutacasibiinta ah oo madaahibta waxay aaminsan yihiin imaamka inuunan aamiin dhahaynin ma'muumkuna una aamiin dhahaynin way iska aamusayaan arrintaasina waa khalq waa arrin khalada marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka mashruuciyat ataamiin inay waxa weeye mashruuc tahay imaamka lilm lilimaami waalma'muum labaduba aamiin bay dhahayaan imaamkaa ku hormaraya in lagala hormarana ma banaana waayo qofka kala hormara waxaa dhaafaysa dembi dhaafkaana dhaafaya faman waafaqa shardigaasaa ku xidhan faman waafaqa ta'miinu ta'miina almalaa'ika qofkii aamiintiisa iyo aamiinta malaa'igtu iswaafaqaan oo isku mar noqdaan wey isku xilli noqdaan waa loo dembi dhaafaya marka waxaynu ogaanay malaa'igtu imaamka way kala dambaynayaan ta'miinta adigana kala dambee baa lagu yidhi haddaad marka kala dambaysid imaamkii imaamkii ta'miintaadii iyo waxa weeye tii malaa'igtaa iswaafaqaya markaa dembi dhaaf baad helaysaa waxaynu markaa tambihinaynaa dembi dhaafkan culammadu waxay caddeeyeen sida waxa weeye adilada kala caddaysay waa sakaa'irta weeye laakiin ama alkabaa'ir fataxtaaju tawba kabaa'irtu tawba ayay u baahan yihiin in laga toobad keeno marka aad iyo aad ha loogu dadaalo arrinta noocaana inaynu waxa weeye mar walba imaamka kala dambayno ta'miinta maanta waxaad arkaysaa dadkii imaamkii wala daalin intuuna dhihin qaar baa aamin sii dhahaya oo kala hormaraya taana waxaa keenay jahliga iyo dhibaatada iyo diintii oo la diiday in la barto ummaddiina waxaa laga soo taagay muran iyo hadal diintii in la bartana lama rabo nas'alu llaha asalaama walcaafiya alxadiidu asaabic wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo toddoba can abi hurayrata radia allahu canhu qaal ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala idaa sallaa axadukum haddii qofkiin uu tuk tujiyo linnaasi dadkii uu tujiyo imaam u noqdo fal yukhafif ha khafiifiyo salaadii fa ina fiihim adaciif waxaa la tukanaya oo ka mid a dadkii mid daciifa waasaqiim mid xanuunsan wadalxaaja mid dan leh waidaa sallaa axadukum haddii qofkiin uu tukado linafsihi naftiisa keliya oo keligii uu tukanayo falyudawil maa sha intuu doono ha dheereeyo xadiidkan qisula xadiidka ka dambeeyaana sii caddaynaya qisadiisuna waxay ahayd mucaad ibnu jabal nebiga calayhi salaatu wasalaam buu la soo tukan jiray markaasuu qoomkiisa reerkoodu meeshay degganaayeen qabiiladiisii masaajid yaroo ku dhex yiilay ayuu haddana iyaga tujin jiray qiraa'adu dheeran jira marka nin marka saxaabiya oo dhallinyaro ah oo maantoo dhan beer soo falayey oo soo daalay ayaa salaadii cishaha ku soo xirtay hal buu watay intuu hashii meel ku xirtay mucaad markaa qiraa'adii buu dheereeya baqara ayuu bilaabay ninkaana qur-aan ma yaqaan oo nin dhallinyaraha wey markaa soo islaamay oo dhowaan waxa way aan maaragtay qiraaco badanna baran markaasuu daalay intuu ka goostay buu gaar u tukaday oo salaadiisii intuu dedejiyo o dhamaysuu iska baxay hadhowaa mucaad loo sheegay suu iyo munaafiqnimaa u geysay nebiguu ku dacweeyey calayhi salaatu wassalaam nebigana calayhi salatu wasalaam markaasuu canaantay mucaad oo yidhaha fataanun anta yaa mucaad ma dadkaad fidmaynaysaa dadka tartiib u tuji oo qiraa'ada ha ku dheerayni idaa sallaa axadukum haddii midkiin uu tujiyo linnaasi dadkii falyukhafif ha fududeeyo marka takhfiifkaasi ma aha midka maanta dadku ay yaqaaniin oo waxa weeye salaadii in laga qulub qulubsiiyo lama rabo ee waxaa la rabaa takhfiif dhammaystiran oo salaadiina dhammaystiran tahay axkaamteedii loo dhammaystiray aan la dedejin oo lagu cayaarin dadkiina aan lagu dheeraynin sababta aan loogu dheeraynayna waxay tahay fa inna fiihim waxaa dadkii ka mid a addaciifu mid tabardaran addaciif mid tabardaran waasaqiim mid xanuunsan ayaa ka mid a wadalxaaja mid dan lahoo degdegsan baa ka mid a wa idaa sallaa axadukum linafsihi haddii qofkii naftiisa keliya uu tujinaayo falyutawil maa sha intuu doono ha dheereeyo haddaad doontid baqara iyo ku tuko acraafi alxadiidu athaamin wasabcuun oo xadiidka baabka ugu dambe waxa uu yidhi can abi mascuud alansaariy ma aha cabdullahi bni mascuud waa abi mascuud alansaariy albadriyi ayaa la yidhahdaa beder buu deganaadaa la yidhi saasa albadriyi loogu bixiyey laakiin kama uu qeybgelin baa la yidhi gazwatu beder oo macnaha albadriyi waxa loogu bixiyey ee la yidhaha beder buu deganaa radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi jaa'a rajulun waa wiilkii hadda aan sheegaynay jaa'a rajulun nin baa nebiga u yimid ila nabiy sala allah ilaa rasuuli illahi sala alla alay rasuulka ilaahi buu u yimid fa qaala waxa uu yidhi innii anigu la ata'akhar waan kadib dhacaa can salaati subxi salaada subax oo maxaad uga dib dhacdaayoo u imaan weyday min ajli fulaan hebel daraaddi ayaan salaada subax jamaacada uga soo qeybgeli waayey oo muxuu kugu sameeyey mimaa yutiilu dheeraynta uu ugu nagu dheeraynaayo waxa weeye binaa salaada markuuna tujinayo mimaa yutiilu binaa fiiha salaadii markuuna tujinaayo ayuu nagu dheeraynayaa oo qiraa'adu aad noogu dheeraynaya qaala waxa uu yidhi saxaabigii warinaya waa abi mascuude famaa ra'aytu ma arag annabiya sala allahu alay slam nebiga calayhi salaatu wassalaam gadiba carooday fii mawcidatin mawcido uu jeedinaayo oo waane uu dadkii waaninaayo qad weligay ma arag buu yidhi ashadda mimaa gadiba yowmaidin maalintaas sida uu u carooday weligay ma arag nebiga oo u carooday nebigu raxiim buu ahaa ummadda in loo tura buu jeclaa oo ma jeclayn in waxa weeye dhib loo geysto fa qaala waxa uu yidhi nebigu intuu la hadlay dadkii yaa ayuha annaas dadow waxa weeye inna minkum inna minkum waxaa idinka mida munafiriin kuwa dadka diinta ka cayrinaya oo waxa weeye dadkii ka cayrinaya diintii munafir waa qofka waxa weeye diinta ka cayriya dadka sababtu maxay tahay waxa weeye salaaddii isku dheeraynaysaa markaasaa dadkii ka cararayaan jamaacadii fa ayukum midkiinii idinka umad idinka mid a ama annaasa oo dadka tujiya falyujawis ha soo gaabiyo waxa weeye takfiifka iyo tajwiisku waa isku mid wey ha soo fududeeya salaaddii oo yuuna dadka ku dheeraynin sababtu maxay tahay fa inna min waraa'ihi gadaalkiisa waxaa ku tukanaya alkabiir mid waxa weeye weyn baa ku tukanaya alkabiira weyn wasagiira iyo mid sagiira wadalxaaja iyo middan leh iyo midkii saqiimka ayo riwaayadda hore sheegtayba marka axaadiidtu waa isku mid weeye oo waxa weeye riwaayadahaas qisadaa mucaad ku dhacday ayay axaadiidtu ka sheekeynaysay waxaana loo baahan yahay in waxa weeye aad iyo aad loogu tadaburo haddaba marka qowlkaa uu nebigu yidhi munafiriin macnaha ma aha inuu macaad ku talagalay inuu ka cayriyo diinta laakiin min ficilkan uu sameeyey oo ah inuu dadkii waxa weye qiraa'adii ku dheereeyey ayaa qaar markaas ka cawdeen oo ka carareen jamaacadii sidaas daraaddeed buu nebigu u canaantay laakiin waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu isagu meerar badan suurado dheer dheer dadka ku tujiyey acraaf iyo acraaf buu ku tukadaa la yidhi salaad maqrib markaa waxay yidhahdeen culammadu waxaa lagu jamcinayaa hadday dadku markaas uu og yahay in waxa weeye dadku ayna dhibsanaynin waa la dheerayn karaa laakiin haddaad ogaatid in dadkii dhibsanayaan oo waxa weeye dadkii dan leeyihiin oan lagu dheerayn karin in lagu dheereeya maaha waxaynu markay ka faa'ideynaa xadiidka waajib inay tahay in dadka waxa weeye salaada aan lagu dheeraynin oo jamaacada si ay usoo badato oo aan dadkii uga cararin waayo wuxuu nebigu meelo badan ku amray markuu daa'if iyo xataa imaamka u sameeyey ku dayo faqtadi buu yidhi biadcafihim kooda daciifkaa oo ugu tabar yar qaabku u tukadoo kale u tuko oo macnaha ku dheeraynin salaadii oo waxa weeye aada iyo aad u ilaali marka xadiidku wuxuu ina barayaa labadan xadiidba inaan imaamada imaamku inuu muraacaadka dadka fiiriyo oo salaadii uunan dadkiina aad iyo aad ugu dheeraynin uuna salaadiina axkaamteedii ku cayaarin oo khalal ku dhicin oo dedejin sida dadka qaarkood maanta sameeyaan oo adoonba faatixadii akhriyin buu rukuucayaa waa dhibaato wey jahligaa keenay oo waxa weeye khalad bay u fahmeen axaadiidtan laakiin in lagu dadaalo ayaa la rabaa marka waxaa habboon qofkii dadka imaam u noqonaya inuu marka hore barto axkaamta salaada axkaamta imaamnimadu leedahay waxaasoo dhan inuu barto oo sidaa ugu dadaalo markaa wallahu aclamu billahi tawfiiq